أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim waa subax talaadaa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgalla la beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa dhigay dibadbax ballaaran oo ka dhan ah xasuuqa dowladda riddada turkiga ay ka geysanayso gudaha dalka soomaaliya guddiga dhismaha masjidka jaamaca ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu maraya dhismaha masjidka madaxweynayaasha dowladaha masar iyo elitariya ayaa yeeshay kulan ka dhanna damaca xabishada itoobiya ee ku aadan badda cas kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta afar iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa booqasho aan ku tagna mid ka mida madaarista diiniga ah ee ka furan deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayada gado جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeennimadii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley iyo deegaanada kale ah shalambood iyo buurcolow sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee degmada jannaale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar kufaarta afrikaanta ka tirsan oo lug ahaa kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo shalambood ee shabeellada hoose jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa dhigay dibadbax ka dhanna xasuuqa ay dowladda riddada turkiga ka geysanaysa gudaha dalka soomaaliya sida warbixintaannu ku faahfaahinaya camaar cabdulqaadir boqolaal ka tirsan jaaliyadda soomaalida kanada ayaa dhigay isku soo bax ka dhanaa faragelinta ay dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ay ku hayso dalka soomaaliya dibadbaxayaasha oo socod ku maray afaafka hore ee safaaradda turkiga ee magaalada toronto ayaa ku qaylinaya ereya ka dhanaa murtad xasan guurguurte iyo murtad rajab dayib erdogan madaxweynaha dowladda riddada ah ee turkiga xubna u hadlay jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada ayaa sheegay in ficilada isugu jira dhaqaala boobka iyo dhulboobka uu murtad xasan guurguurte ka wado magaalada muqdisho ay ku timid taageerada indhala-aanta ah ee uu ka helayo dowladda riddada ah ee turkiga waxayna turkida ugu baaqeen in ay joojiyaan taageerada kooxda riddada
bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan iskugu imaanay in adduunweynahoo dhan annagoo joogno aan annaga maanta hadlaynaa inaan ku mudaharaadno turkishka turkishka waa dowlad xun waxay saboorti garaysaa xasan shiikh xasan shiikhoo taamkiisa dhammaaday oo dadki dilay oo maaragtay ii sheeg dadkii oo dhan barakiciyey guryihii ka qaatay xasan shiikh down si xunuu yeelay xasan shiikh waa tuug wakhtigiisiaa dhammaaday guryihii dhanagu haystaa tuug waaye adduunweeyaha waxaan rabnaa inaynu ogaadaan xasan shiikh down down waa kilar dadkii dhan uu dilay saasaan u sheegaynaa adduunweynaha turkishkana way ku saboorti garaynayaan xasan shiikh ilmihii yaryaraa uu guryihii ka barakiciyey meel walba dhibaatooyin badan uu keenay dadka soomaaliyeed ee dibadbaxyada ka dhigayay waddanka kanada ayaa ku eedeeyey turkiga inuu xasuuq ku hayo shacabka soomaaliyeed isagoona adeegsanayo diyaarado daroonis ah isla markaana taageero siinayo maleeshiyaadka kooxda riddada cabashada ugu weyn aan qabno waxaa weeye dhibaatada uu ku hayo turkiga soomaaliya hubka uu keenay oo dadka lagu leynayo ayaa lagu leynaya siviiliyanka lagu yeelanaya arrintaas yeyto ayaa meeshaana keentay taas waan u bannaanbax arrintaas cabasho weyn baan ka nahay in mataqaanaa dadka guryahooda lagu weeraro buu ugu talagalay xasan xasan waa murder mataqaanaa in mataqaanaa maxkamad la soo istaago ayuu istaahilaa soomaaliya waxay uga dhigan tahay in mataqaanaa laga fiirsado arrimaha uu mataqaanaa turkiga uu ku joogo soomaaliya beebayaasha uu dadka uu lagu laayey isagaa mataqaanaa keenay waddankaas yeyto isagaana xasan gacanta u geliyey marka waa wax mataqaanaa yacni aad u dhib badan aad u foolxun iyo daroonooyin mataqaanaa oo dadka lagu qarxiyey waxaan u joognaa meeshaan aan u imaannay annagoo qiiraysan oo aad iyo aad u qiiraysan oo xanuun badan nagu haayo dadkeena oo maalin walba magaalada soomaaliya magaaladii weyneed oo muqdisho dhexdeeda dadka lagu dhammaynaayo ummaddii oo dhibaataysan ebalkeeda horeetay maalintu xasan sheikh oo qabsaday maalin joogto ah si joogto ah dadka u barakicinaayay masaakiinta aan weligiisa daryeelin noo social development u sameeye male marka annaga waxaan u baahannahay isbeddel weynaan u baahannahay waxaa nagu socda wax la dhaho systematic genocide dowladda riddada ah ee turkiga ayaa qayb ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna turkiga boob ku hayaa dhaqaalaha dalka isagoona masaajidda ku duqaynaya shacabka soomaaliyeed guddiga dhismaha masjidka jaamaca ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyey halka uu maraya dhismaha masjidkaas saadiq muumin ayaa warbixintan inoo haya iyadoo sanad iyo bar ka badan uu socdo dhismaha masjidka jaamaca ee abubakar sadiiq ee degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ah masjid ka kooban saddex qaybood ayay guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha masjidka degmada ceel cali macalin ibraahim cismaan cali iyo ibraahim nuune cismaan oo ka mid ah guddiga ayaa ka warbixiyey waxyaabaha u qabsoomay iyo qaybaha ka dhiman dhismaha masaajidka abubakar sadiiq ee degmada ceel cali annagoo ah guddiga masjidka abubakar sadiiq ee degmada ceel cali waxaan insha allahu tacaalaa ka warbixinaynaa masjidkii noo soo bilowday dhismihiisa muddo sanad iyo bar ka hor ilaa maanta uu dhismihii weli qabyo yahay dhismahaas muddadan ku guda jirnay waxyaaba badan baa noo soo qabsoomay falilahi alxamdu dhismihii waxaan kasoo bilownay aas-aaskii muddo kadib hakad ayaa naga soo galay naqshada masaajidka oo ah soddon bir soddon oo iskuweer ah masaajidkaas oo ka kooban saddex biyaano qaybta dhexena ay tahay haafdabaq loogu talagalay dumar insha allahu tacala dhismihii si fiican ayuu noogu socdaa muddadaas uu soo socday qarashaad badan ayaa na soo galay inta hadda baxday guddiga intay xaqiijiyeen waa lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo doolar lacagta deynta ah ee hadda maanta taagan ee masaajidka lagu leeyahay waa lacag sagaashan kun oo doolar inta injineerka iyo howlwadinadiisa ay noo xaqiijiyeen ee masaajidka hadda kadib uu u baahan yahay waa lacag ku dhow amaba dhaafaysa afar boqol oo kun oo doolar masaajidka marka marxaladaas kala duwan ayuu soo maray hadda waxaa dhisan falila alxamdu saddexdii bayaano tiirashooda waa lasoo shubay qaybtii hoose derbiga waa lasoo wareejiyey qaybtii dhexena waa sidaasoo kaleta la wareejiyey qaybta bayaanada saddexaad ayaa weli tiirish ay ku taagan tahay oo ma laha wax derbi ah waxaan nahay guddigii masaajidkii abubakar sadiiq ee degmada ceel cali waxaan masaajidkan wax badanaan dhismadiis soo wadnay lacag dhan shan boqolaa gashay oo kun haddana sagaashan kun aan nogolilih oo meel aan u hayno muslimiintaan u qaadnay masaajidka muslimiinta iskale muslimiintaan u qaadnay sagaashankaas kun ayadoo baahidaas haddana taagan tahay haddana baahi kale oo masaajidka qabyo waayo manaaradihii waa la'yahay oo weli lama aasin xataa manaaradihii waa baxayin ilaahu kuran yahay shabiskiisi weli waayo daaqadihii waa eber albaabadii gugushii hoose weli shimiita xataa laguma taaban lacagta gashi iyo lacagta hadda galayso kala dhig waayo meel xasaasiaas maraa abaaraha soo galay abaarayaa naga hakaday haddana waxaan rabnaa inay dib u bilowno lacagtaas sagaashanka ah ilaa afar boqoloo hadda galayso nala dhahay aan rabnaa inaan gacan noogala geysto waxaan baaqu diraynaa muslimiinta mee dhammaan meel kastoo ay joogaan haddii yihiin haddii qurbo joogaan haddii dalka gudihiisa joogaan haddii ilaahu kuran yahee xarigo ay tahay mas-uuliyiinta sare waxaan rabnaa masaajidkaas inay uun dhismadiis nagala qayb qaato nabadoon aadan cumar raqor oo ka mid ah nabadoonnada degmada ceel cali sidoo kalena qayb ka ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidka jaamaca ah ee degmada ceel cali ayaa u baaqay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha dalka iyo guud ahaanba caalamka in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka abubakar sidiiq ee degmada ceel cali masjidkaas muddo laba sano ku dhadhow ayay howshiisa socotay runtii in badanna alxamdulilah bulshada ku nool degmada ceel cali wax badan waa soo wadeen howshiiso alxamdulilah ilaahay fadligiis wax badan waa qabsoomeen wax badanna waa dhiman yihiin sida walaalaha ay hore u sheegeen lacag shan boqoloo kun oo doolar ee horey u baxday lacag sagaashan kun een waa laisku lihi hadda haddii uun alxamdulilah la fiirina oo la injineerina intii hore u baxday inteeda kale in isu baahan yahay ayaa muuqato runtii dadka hore uga qayb qaatay meel walba ay joogeen balse boqolkaba sideetan wax la dhihi karo waxay ahaayeen dad xoolaaleey dadkii xoolaaleyna waqtigaa sida la ogyahaba waqtigaa alxamdulilah reer qabtay yaxaas biyahaas ku taaglee xoolaha sanada ay ku wanaagsan yihiin hadday sana weeyeen wax la aday iyo wax liita ay noqdeen masaajidkana alxamdulilah dayntaasaas qabaa baahidii loo asaasana waa taagan tahay arintaas waxaa lagala maarma weey dadka muslimiinta eh oo caalamka ku nool ayaa lagala maarma weey codsigaas muslimiinta caalamka ku nool ayaa lagal maarma wey nin walba muslim eh oo ahal u masaajid eh ayaan u haynaa qof iyo laba uma hayno muslimiinta soomaaliyeed caalamka si guud ayaan arrintaas u bandhigaynaa xarakada alxamdulilah ayaan u bandhigaynaa baahida waa taagan tahay alxamdulilah uma alxamdulilah muslimiinta si guud arrintaas ayaan ugu sheegaynaa intaas kadib guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ceel cali ee wilaayadda hiiraan ayaa soo bandhigay akoonnada iyo lambarada taleefanada ay ku soo hagaajin karaan qof kasta oo muxsin ah oo doonaya inuu ka qayb qaato dhismaha masjidka abuubakaru sadiiq ee degmada ceel cali ciddii wax u hayso ama wax sadaqaysanayso waxay kala soo xiriiri kartaa salaam bank account number soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddobo waa soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddobo waa account number number hormuud eber lix hal sagaal oo furaha sagaal siddeetan tobaniyo saddex tobaniyo sideed somtel eber lix labo sagaal siddeetan tobaniyo saddex tobaniyo sideed account number waa soddon iyo toddobo labaatan iyo toddobo afartan siddeetan iyo toddoba salaam bank masjidka abuubakaru sadiiq ee dhismihiisu ka socda degmada ceel cali ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa ah masjid ka kooban saddex dabaq iyadoona dabaqa dhexe loogu talagalay in ay ku dukadaan haweenka degmada ceel cali kadib markii uu soo gabagaboobo dhismaha masjidka madaxweynayaasha dowladaha masar iyo elitareya ayaa yeeshay kulan ka dhan ah damaca xabashada itoobiya ee ku aadan badda cas marwaan maxamed ayaa warbixintan sii ambaqaaday madaxweynaha dowladda masar cabdifataax asiisi ayaa xarunta madaxtooyada ee qaahiro ku qaabilay dhiggiisa eritereya sayas afweki oo dalka masar ku tegay booqasho rasmi ah oo la sheegay inay qaadan doonto muddo saddex maalmood ah war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada qaahire ayaa lagu sheegay in kulanka ay shalay yeesheen labada hogaamiye looga hadlay arrimo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo ganacsiga afhayeenka rasmiga ah ee madaxtooyada qaahire maxamed ashanaawi ayaa sheegay inuu kulankaani uu sidoo kale taabtay xaaladaha ka aallosan gobolka iyo caalamka iyagoo labada madaxweyne si gaar ah diiradda u saareen xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska afrika labada hogaamiye waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee lagu xaqiijinayo waxay ku sheegeen amniga badda cas iyo xorriyadda maraakiibta arrintaas oo kulamo horna ay si weyn ugula fugureen cabdifataax xasiisi ayaa carabka ku adkeeyey in iskaashiga ka dhexeeya dalalka masar iyo eritereya ay qayb ka yihiin waxa uu ku sheegay ilaalinta guud ee xasiloonnida geeska afrika iyadoo arrimahan falanqeeyaashu ku sifeeyeen fariin durxul ah oo ku wajahan etoobiya sidoo kale asiisi wuxuu adkeeyey taageerada masar ee madax bannaanida iyo midnimada eritereya halka afweyku isna bogaadiyey horumarka xiriirka labada dal iyo taageerada masar ee la xiriirta waxa uu ku sheegay horumarinta eritereya intii kulanku socday waxay kaloo labada madaxweyne ka wada hadleen xaaladaha cakiran ee ka alolsan waddanka suudaan iyagoo ku baaqay in la ilaaliyo midnimada iyo madax bannaanida suudaan islamarkaana lasoo afjaro qalaasaha ka socda dalkaas khaalid maxamuud oo ah qoraa u dhashay masar ayaa sheegay in kulanka labada madaxweyne uu mar kale adkeeyey in amniga xasiloonnida iyo maamulka badda cas ay mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay oo keliya dalalka xeebaha leh qoraagu wuxuu ku fasiray mowqifka labada hogaamiye diidmacad oo ku wajahan damaca badaraadiska ah ee etoobiya iyo sidoo kale tallaabo ka dhan ah heshiiskii xaaraanta ahaa ay kala seexideen maamulada hargeysa iyo adis ababa sannadihii u dambeeyey etoobiya waxay dadaal xoogan ugu jirtay sidii ay ku xaqiijin lahayd damaceeda gurracan ee badaraadiska ah iyadoo maro dhowr ahna ku hanjabtay inay weerarayso eritereya si ay ula wareegto dekadda casaba kataaib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta afar iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga waa kan yaasir maxamed oo warbixintan inoo haya waa qaybtii afar iyo labaatanaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa uu kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyaha kusoo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qiisoo danyeer ah oo ku dhaqan deegaanka xaramka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horreyn waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa kelimad tawciya ah oo uu halkaasi ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wataqow hi lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walard qaryo ehelkeed magaalo tuulo baadiye meel kastaba ehelkeedu hadday ilaahay ka baqi lahaayeen ilaahay iyo rasuulkii risaalada diinta hadday rumayn lahaayeen oo ay ku dhaqmi lahaayeen lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walard cirka iyo dhulkaba khayraad baan uga burqin lahay war ilaahay maxaa inooga baahi badan war ilaahay ma heshiis la galno ilaahay haddaan heshiis la galno oo xumida iska ilaalino waxa weeye roobku ma kala kacayo barwaaqo gaajo ma jirayso balaaya ma dhacayso amni la'aan ma dhacayso dadku waa walaaloobi lahaayeen barwaaqadana kor iyo hoos baa laga qurqurin lahaa walow annahum aamanuu wattaqow lamahuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun si ilaahay waxaan inooga saaro dhibkan iyo halaaggan waxaa la rabaa inaynu isu kaalmayno oo aynu isu naxariisanno innagu dhexdaan gaale intaan wax u doonan lahayn qabadin iyo wax gacanta u horsan lahayn soo dad waxhaysta iyo dad aan waxhaysan inaguma jiraan ciiddii waxhaysataa ninbaa booyad le matalan baadiyahan booyadda qaraabadiisa iyo dadka inuu soo dhaandhaamiyo soo maa mid baa kiish galleeya aan gadan karin qaraabadiisa maxaa la helayaa qaar lacag haysta qaar bakaar u duugantaa laga yaabaa in la helo haddaynaan isu naxariisan laynoo naxariisan mayo irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa man laa yarxam laa yurxam cidda aan naxariisan oo addoommanka ilaahay aan u naxariisan loo naxariisan maayo intaasi kadib waxa uu filimku soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee soo gaarsiiyey raashin qaybinta magaceygana waa cali xasan barre deegaankaygana waa xaranka alxamdulilah awalan ilaahay mahaddan iska leh oo kulankan noo kulansiiyey ilaahay subxaana wa tacaala ayaana abuurta addoommadiisa ayaan nahay waxaana la keena raashiin raashiinkaasoo noociisa ah biriis bur saliid baasto intaas weeye ilaahay aa mahaddaas iska leh walaalaha mujaahidiinta guul allaha siiyo meel walba joogaan aan u ducayno inuu ilaahay gaalada jibiyo bismillaahi alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulilaah magaayig maysal dhehe maxamed ibdi xuseen wala'an kinool deegaanka harankuuq walaalanisa raashiin walaalaha mujaahidiinta ilaahay qaar asii marka ee mahad adhammaadayna ilaahay subxaana wa tacaala iskule gaar ahaan mujaahidiinta marka ee raashiinkaas ah bur bariis baasto digir saliid alxamdulilaah marka ee ilaahay mahad isku leh ilaahay qafuur raxiimka ahay ee kadib walaalaha mujaahidiinta mahad isku lehen magacaadan yaalow cabdinuur jilaa wilaayadeed marka waxaana siisa haaf bur haaf biriis haaf sokor digir intaa neesada intaas ilaahay ka mahadsiinya ilaahay khayr asiiya
muuqaalkan waxaa ka horreeyey qaybo hore oo lagu soo gudbiyey gurmadyo isugu jira raashin qaybin iyo biyodhaamin kuwaas oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayaadkii islaamiga ah ee dalka soomaaliya markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa booqasho andulis ay ku tagtay mid ka mida madaarista diiniga ah ee ka furan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gado
walaysa biaayi qaala laqad ra'asta waafdalu thawbika alixsaanu laakin naraa thawba alisaati qad labista socdaal dhowaannaan ku tegay deegaanka shanqolow ee hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo ayaan ku booqday mid ka mida madaarista ka furan deegaanka taasoo ah madaraso soo saartay jiil ducaada oo isugu jiray gabdho iyo wiilal madarasadan oo loogu magacdaray madarasatul huda waxaa deegaanka laga furay lixdii bishii ramadaan ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo lixdii hijiriga waxaana xilligaasi lagu furay madarasada soddon arday oo keliya balse muddo kadib madarasadu waxay noqotay madaraso horu socod leh waxaana la keenay arday fara badan oo wiilal iyo gabdha isugu jiray kuwaasoo muddo ayse marayeen kadib madarasada ka aflaxay ama ka qalinjibiyey iyaga oo ducaadahana ka soo baxay madarasadu waxay soo martay marxalado kala duwan aas-aaskeediina waxaa lagu bilaabay hal qol oo keliya balse maanta waxay noqotay madaraso weyn oo caalami a waxayna ka kooban tahay dhowr qol howl weyn iyo masjid ardaydu ay ku tukadaan wiilasha iyo gabdhahana waa laba qeybood oo kala duwan oo aan is arkayn intii aan booqashada waday waxaan xafiiskiisa kula kulmay maamulaha madarasada isagoona salaan iyo soo dhoweyn heer sare ah kadib iiga sheekeeyey aas-aaskii madarasada ardayda ka qalinjibisay iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay madarasada madarasadayna oo madarasatu lhuda ah meba la aasaasay eh, li bil ramadan igo maraasa sanadka kun afar boqol soddon iyo li cona ka eedan labaati afarta bil afaraad labada kun tum iyo lite maalin sabte eh iyo aasaaskii yahay ardayda madan ka horeyti maalinta ka wadlashaanima haytay soddon unugahayan arday fara badan ilaahay mahadis iyo ku qalan jibiyeen ka dhamayaan datun maanaha maraahil fara badan yaa martay dhismi yaro oo qolqoyar ah iyo ka dhisanahay haddana geekumay boolaalaha ba argayaan dhowr dhismi iyo maraahil fara badan ha marti marka sanawaadkaas gudaantiye mar boolaha galay mar boolna ku baxayan ilaahay fadijay marka rege ku takharuji iyo gabdho madraska dardar laba boqol konti li arday yaa qur-aanka ka xifdiday yaa ku dhamayti madrasada ka dhamayti Eh, si guud ahaan hadda madrasada wali hadda geeg kadow waa lambool sagaal iyo shan arday oo lambool afarti shan oo kuriita ama beniinka ah iyo konton oo banaad ah maamulaha waxa uu dhanka kale iga sheekeeyey wakhtiga madarasada la soo galo inta fasal ay ka kooban tahay iyo casharada ardaydu ay qaataan madrasada meel ha galay aadanka lamaad salaado subax madal aadamo ardayda masaajidka ka tukadayaan halsa ibar madal roog quraan bahayaan lamasa ibar hanagadayaan shansa madal roog nasadayaan bacda duhur madi salaadi tukadan kabacdi gadan nagadayaan markii ha ku nagadan kabacda asarka galabti gaabkii casariyan bahayaan bacda maqrab maqrabka intaan tukadayaan ilaa saddex saac waay arday imay ka koobanta afar fasal ayay ka kooban yihiin fasal oo macnaha eh, farbar ah iyo fasal oo usiina lama suba dhammaayay subagii saddexdka jara ama juskii la- tumi lamaadka jara iyo arday oo iyana eh, mayb waa hadda dhammaasheen ah iyo arday dhammaaytay iyana takharujeen oo mayb waa duruuso kala lan akhriyahay Eh, madrasada mayb waa meelka baradayhiin xifdinta qur-aanka kariimka iyo culumtiisa wali tabar ah tafsiirka qur-aanka kariimka walanka dhike caqiidada fiqihiga xadiidka siirada iyo luuqada ama nacwa haddii langaradow intii aan booqashadan ku jiray waxay dhanka kale ardayda sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta ay xambaareen wuxuuna ahaa bandhig si heer sare loo soo agaasimay lagana dheehan karay macluumaad ballaaran oo ardaydu ay xambaareen maashaa allah كلا أي حقا لبهانتي إن كتاب الأبرار باريال كتاب شو لفي عليين من سركسونا وما أدراك ميكوي ما عليون عليون ميكوي كتاب كتاب مرقوم أي مكتوب لقري يشهد ما حاضري المقربون عن الأدواء يوم الملائكة ملائكة الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني أيها الأحبة إن طريق العلم ليس مفروشا بالراحة بل بالصبر والمجاهدة قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة هكذا تكون الهمة ارفع همتك ولا ترض بالقليل اطلب العلم لتعبد الله على بصيرة لتصلح نفسك ولتنفع أمتك madarasada alhudda ee deegaanka shanqolo waxay hoos tagtaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado waxayna ka mid tahay madaarista waaweyn ee ka dhex muuqata wilaayada waxay soo saartay arday ducaada oo qaar badan oo ka mid ay lafdhabar u yihiin jihaadka halka qaarna ay ka mid yihiin ducaadda wilaayada qaar kalena iyagoo isugu jira wiilal iyo gabdho ayay macallimiin ka yihiin madaarista ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu